bilowgii kun iyo sagaal boqol koob iyo sagaashankii mar qura ayay istaagtay qaadashadii daruusta waxbarashada aasaasiga ahayd ee hoose dhexe iyo sare iyo heerarkii jaamacadaha dalka kadib markii uu waddanku hooy u noqday dagaallo ahliya oo xukunka lagaga tuuray dowladdii dhexe wakhtigaasi laakiinse waxaa markiiba la dhidbay iskuulaad gundhig u ahaa iskudayo lagu hambaqabanayo jiilalka yaryare burburka uu ku habsaday ee dalka iskuulaadkaasi intooda badan si gaara ayaa loo lahaa waxayna ahaayeen kuwo dhaqaale looga qaadaya ardayda cabdirasaaq ibraahim british waa maamule ku-xigeenka iskuulka alcimra ee magaalada muqdisho oo markaasi ka mid ahaa iskuulaadkii ugu horreeyey ee luuqadda looga dhiga magaalada muqdisho tan iyo wakhtigaana ka mid a iskuulaadka tirada badan ee ay ardayda u jarmaado magaalada muqdisho runtii markii oo ninety onkii ay dhexeen dagaalada sokeeye saad ogtahay iskuuladii dawliga ahaa badankooda meen markiiba waxaa meesha ka baxay gaab ayaa soo galay oo ah in iskuullada nidaamiga caadiga ah ay meesha ka baxeen kadib runtii rag mutacalimiin oo markaa dalka joogay ayaa istaagay oo runtii u istaagay bal inay meesha maran buuxiyaan iskuulkeena alcimra marka wuxuu kamid ahaa isagana iskuullada u istaagay in meesha maran ay buuxiyaan oo ay ka baxeen iskuullada nidaamiga ahaa kadib waxaan furnay iskuul la yihahdo alcimra iskuulkaasoo runtii kamid ahaa iskuulladii ugu horreeyey ee dagaalada sugay kadib ka hirgalay magaalada muqdisho iyadoo markaan sidoo kale ay jireen iskuol dhihi jiray imaam shaafici oo isagana u furmay qaab oo private ahaana u shaqaynayay oo kamid ahaa iskuuladii ugu horreeyey runtii dadku markaa waxbarasho niyo umahayn lakin waxaan isku dayna inaan soo jiidno soo riixno keenno annagoo xataa qiimo aada u hoosey ku dhigi jirnay si bal qaabka markaasi loo wada jeeday oo ahayd un dagaalada oon kasoo jeedinay oo dadka waayahay marka goorma isbedeshay xaaladii aqoon la-aaneed iyo iskuul la-aaneed oo magaalada muqdisho gaar ahaan haddaanba soo laga bilaabay waxbarashadii aasaasiga ahayd ee iskuulaadka hoose dhexe iyo sare unisom marka ay xoogaha nabad yar ifafaaleer ay soo gashay ayaa iskuullada qaar dib loo kiciyey iskuulla badanoo waxaa kaloo furmay magacyo kala duwan leh oo badankood u badan iskuulla private ah kuwaasoo hadda xamar ay ka jiraan runtii la dhihi karo in ka badan ilaa iyo kun iskuul oo hoose dhexe iyo sare ah maanta xamar ay ka jiraan haddaba soomaaliya maanta waxa ay ka baxday iskuulladii farakutiriska ahaa gobol walbana waxaa ridaha loo ballaqay jaamacado lagu bixiyey dhaqaale xooggan oo ay qurba joog ama hay-ado deeq bixiya ay dhisan iyo iskuulaad dib loo howlgeliyey oo ay jiraan dallado waxbarasho oo gacan ka geysanaya dhaqaalaha ku baxaya ardayduna waxa ay kuwooda nasiibka u yeesho helaan deeqo waxbarasho oo ay ka helayaan waddamada deriska ah iyo kuwa sii fogfogba laakiinse sidaasoy tahay waxa ay dadka qaarkii ku dhaliilayaan hay-adaha waxbarashada ee dalka ee sii kordhaya inay yihiin kuwa lacago un lagu doonayo islamarkaana ah qaarkood goobo ganacsiya ayadoo aysan jirin tayo sidaasi u sii weyn oo ay leeyihiin sidaasi waxaa qaba qaar ka mida waalidiinta iyo ardayda shaafici cabdinuur waa arday ka dhigta magaalada nairobi ee dalka kenya dugsiga sare waxa uu uga soo tallaabay magaalada beled xaawo ee xuduudda ku dhow oo uu ku noolaa si uu waxbarasho tayale uga helo dalka kenya wuxuu iiga warramay xaaladiisa waxbarasho waxaan ka yimid degmada beled xaawo ee gobolka gedo nairobi waxaan u joogaa waxbarasho hadda waxaan ku jiraa hay schoolkii oo gabagabay sanadka inta ka dhiman ay iga harsan tahay kadibna waxaan rajeynayaa inaan jaamacad aado waxaan jeclahay inaan diyaariyo haddii alla kuliyadda engineeringa oo jaamacadaha kenya t ii saamaxday danta aan ka diyaariyo imaanshayga halkaan runtii waxaa igu qasbay waxbarasho la-aan ka jirta deegaanada aan ka yimid tayo waxbarasho la-aaneed oo ka jirta inkastoo degmada hadda aan ka yimid ay xuduud wanaag la tahay degmada madheero oo gobolka waqooyi bari kenya haddana waxbarasho tayale kama jirto iskuulaadka ka furan oo isugu jira private iyo primary iyo secondaryba waxay u muuqataa runtii in ganacsi keliya iyo macaash lagu raadinayo ee aan loogu talagelin in wax lagu barto ama dadka si fiican wax loogu baro runtii dad badan oo la sheekaysto gobolada dalka ka yimid haddana aan wax isla barano sidaan u cabanahay oo halkaan dalka i keentay oo kale u keentay qaabkaasi ayaguna deegaanadooda uga yimaadeen marka waxaa ii cad in gobolada dalka oo dhan isku mid ay yihiin tayada waxbarashada laakiinse meesha kama marna inay jiraan dad bogaadinaya hanaanka waxbarasho ee dalka ee haatan iyadoo dalka uu soo maray heer burbur ah nusqarni wakhti ka badan amaal maxamed cabdulaahi waa hooyo leh laba gabdhood oo ardaya waxa ay sidoo kale sheegtay in waxbarashada waddanka soomaaliya ay tahay mid miro dhala wakhtigan islamarkaana ay aada ugu hanweyn tahay in wakhtiyada sii dhiman gabdhaheeda ay wax ku bartaan gudaha dalka aada ayay u fiican yihiin anigaan hadda aan kula hadlayo laba gabdhood ayaa waxay iiga baxayaan dugsi sare sanadkan mana ku rajo weyni inaan dirsado oon waddan kale aan u dirsadaan oo waddankayga soomaaliya waxbarashadiisa aada ayay u fiican tahay jaamacadaha waddankeena oo tayada leh ayaa aada goysanaana ilmahayga wadibadna uma soconaba caafimaad inay bartaana gabdhahayga jecela tahay koley dhaqaalo u haysta unbaa wax ku baranayeen waddankeena dhowr cunugoo waxaa jirta hadda aan waxba dugsi sare kasoo baxda oon wax jaamacada aan helin oo markaas aysanna awoodin inay reerkooda uu ka bixiyaan doctor sheekh cali axmed abubakar waa guddoomiyaha jaamacadda magaalada muqdisho oo ka mid ah jaamacadaha ugu faca weyn ee burburkii dalka kadib ka hanan qaaday waddanka soomaaliya si lamid a hooyo amaal ayaa waxa uu qabaa in dhallinyaradu ay haystaan sallaankii ay ku kori lahaayeen mustaqbal ay ka ambaqaadaan horumar ay sameeyaan wakhtiyada soo socda lacagteena ardada laga qaadi dabcan waa in loo baahan yahay maxaa jira macalinka ardayga waxbaraya oo dawla maanta lacag siinaysa aysa jirin masruuf siinaysa haddii biilka guriga in kamida aan loo goynin ilmahani wax ma barteen yani saas daraaddeed waxaan isleeyahay haddii laysku qabto macalinka shaqaala-aanta meesha u fadhiya ee dhimanaya iyo ilmaha tacliin la-aanta meesha u fadhiya ee isna dhimanaya labadaa markii laisu geeyey ayaa waxaa kasoo baxaya biilka reerka in kamid ah in ilmaha gaajada lagaga celiyo in kamidana gaajada jahliga lagaga celiyo saas daraaddeed haddii la isku qabto oo niyo wanaagna lagu daro waxaan isleeyahay iskuol kasta oo la furo oo dalka laga furo iyo jaamacad kasta oo la furo oo soo gaadha ugu yaraan meel kurukulumka adduunyada iyo silbiska sida wax loo baro ee u dhiganta ruuxu wuxuu raba isagoo ha ka helo ama ha ku noolaado laakiin waxaan isleeyahay qayb kamida carruurteena way ku noolaanaysaa laakiin waxaan ogahay inay jiraan haddana in badan oo tayadii la rabay ka hooseysa ardayda qaarkood ayaa waxa ay kuu sheegayaan waxbarasho ay ku soo bixiyeen dhowr sano inay noqoto midaanan la aqoonsan shahaadooyinka ay ka qaataan taasoo ay ku tilmaamayaan tayada oo aad u hooseysa iyo weliba goobaha waxbarashada oo haysta manaahij aad u kala duwan taasoo keenta inaanan la wada aqoonsan laakiinse doctor sheekh cali ayaa mar kale ku baaqaya in la muujiyo daacadnimo ardayda wax loo baro si wada jir ahna waalidiinta iyo macalimiintuba ay uga wada shaqeeyaan waxaa soo baxaya laba arday oo siman oo midna shaqadii hor ka helaayo midna laleeyahay adiga wax ma garanaysid wabitaali meeshii uu kasoo baxay way xirmaysaa anu marka waxaan isleeyahay dadka carruurta dhalay iyo waalidka iyo dadka khayrlaas iyo banaanka jira aad usoo kaalmeynaya ilmaheena inay waxbartaan kalsooni inay siiyaan tacliinta waa la rabaa dadka tacliinta hogaaminayna waxaa laga rabaa waxani waa carruurteennii oo mustaqbalkeennii waa hogaankeennii waxaa laga rabaa inay run ahaan damiir la yimaadaan ruux waliba berinta maaragtay waxa ka dhaxlaya ilmahaasa ka dhaxlaya damiirkooda inay ilaaliyaan wadaniyadooda ilaaliyaan ilahayna ka cabsaan oo qadiyadaas si saxa loo maamulo wasaaradda waxbarashada ee wakhtigan waxa ay hoos tegaysaa wasaaradda adeega bulshada hase yeeshee wasiirka oo aanan joogin dalka gudihiisa aawadii ayaa wasiirka khayraadka oo iminka sii haya ka ah wasaaradda adeega bulshada oo ay hoos tegayso waxbarashada waxaan kula xiriiray khadka teleefoonka ee magaalada muqdisho cabdirasaaq cumar maxamed oo isagoo ah wasiirka khayraadka ee dowladda soomaaliya ee waqti ayaa waxa uu ka dhawaajiyey siday ula muuqato tayada waxbarasho ee wakhtigan soomaaliya tayada waxbarashada ee waddanka waad garan kartaa jahra waddan burbursanaa labaatan sano in tayada meeshii laga jugayay inaysan gaar tusaale haddaan usoo qaato yani kuul ama jaamacad ha ahaada ama dugter ha ahaada marka cid qolo raagil ahaan loo firo loo firto waa in ay soo buuxisaa shuruudaha looga baahan yahay oo ay heshaa wax la yidhaahda accredition sidoo kale waa inuu jiraa manhaj midaysan oo ka wada dhexeeyo iskuulaadkii waxaa intaas usii dheer dugsiyada ama jaamacadaha oo ayagana luqado kala gedisan ku baxa marka taya ahaan waxaan isleeyahay ma gaarsiisna meeshii laga rogay laakiin waa la dadaalay intaasoo sano ayay waddan ku durursanaa sidaasay tahayna waxaa la soo saaray dad badan oo aqoon-yahano ah oo ay soo saareen jaamacadaha u badan zadig wasiir ma kula tahay in ardada tayadooda waxbarasho sare loo soo qaadi karo haddii deeqaha waxbarashada ee waktigan la helayo ay noqdaan kuwa sii socda wa waa noqon karaan sababta jahra anigu mar aan tegay istanbul waxaan la kulmay arday badan oo waxay ahayd bishii may sanadkan istanbul baan tegay yani waxaan la kulmay arday badan oo soomaali ah oo high school soo dhamay soomaaliya meelo kale puntland somaliland somaliland inay ku jirtay in kale ma hubo laakiin puntland iyo southka arday badan oo kasoo baxay oo jaamacado turki ku yaala istanbul ku yaala dhif weliba ay intaas ugu sii darsan tahay in luqadii turkigana ay barteen engineering dhigto economics kasta qaarkood ayaan la kulmay marka qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxane ah oo aynu ku eegnay ujeedka waxbarasho ee dalka soomaaliya iyo heerarka ay soo martay ayaanu intaasi ku soo afmeeraynaa waxaa inoo madal ah qaybaha dambe ee barnaamijka oo aad ku maqli doontaan mawduucyo kuwani ka duwan hase yeeshee aynu uga hadlayno waxbarashada soomaaliya iyo sida wakhtigan ay u muuqato